Beesha Gaaljecel ayaa shaaca ka qaaday inay cusboonaysiiyeen ballantii iyo beecadii ay kula jireen amiirka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Sidaasi waxaa madal ballaaran oo ka dhacday hiiraan ka shaaciyey waxgaradka beesha oo ugu horeeya ugaaska beesha, Ugaas Xuseen Cabdulaahi. Ugaas Xuseen wuxuu muujiyey beeshu inay tahay beel diineed oo cizi ka raadinaysa Allah xaggiisa, wuxuuna sheegay inuu amiirka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab u cusboonaysiiyey beecada in beesha doorkeeda ka qaadanayso la dagaalanka shisheeyaha iyo dowladda federaalka.
ilaahay tabaaraka watacaala kitaabkiisaan ku difaaci laheen saan u dhowran laheen saan isugu dhowri laheen ilaahay igana soo gaarsiiye alxamdulilah rabbil caalamiin bacd alxamdulilah tabaaraka watacaala waxaan u mahadcelinayaa reer gaaljecel akhyaarta ah nabadoonnada culimada waxgaradka isugu yimid gogoshan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa si guud xarakada shacabul mujaahidiin hoggaankeeda uga sarreeya amiirkeena abu cubayda waxaan markaan ayidayaa si maaragtay kal iyo laab baan ugu ducaynayaa allana u weydiinayaa bayaankii soo baxay iyo go'aamadii anigoo raalli ka ah ku qanacsan soona dhaweyna ilahay tabaaraka idin barakeeyo kuwa minka iyo moorada galan ilahay idin kale insha allah tacaala idinka jazakum allah khayran qodobka kale oo maaragtay laysla turxaan bixiyey wuxuu ahaa in maanta cadowgii duulaan uu yahay horar uu wax badan yahay baqacararna uu yahay waxaan isla qaadannay insha allahu tacaala dardargelinta arrimaha jihaadka bariga afrika naf iyo maalna ay ku bixiyaan insha allahu tacaala beesha gaaljecel ayaa taariikh iyo fir ku leh halganka diiniga ah waxaana ka dhashay sheekh xasan barsane oo ahaa mujaahid la dagaalamay gaaladii talyaaniga iyo xabashida